hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamiir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abbaarihii koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo faral dambiyeedyo kor ku xusan ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamiirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga guriga waxaa ku sugnaa mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay wuxuuna si cad uga horyimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya bacdamaa uu muwaadinkan diiday inuu hogaansamo awaamiirtii hay-adaha sharciga kalena horyimid dagaal hogaysan waxay ciidamadu ku guulaysteen in ay soo qabtaan isaga oo bad qaba sidoo kale waxay hay-adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan tallaabadaas hay-adaha amniga ay u mareen si waafaqsan shuruucda dalka iyadoo la fulinayay awaamiirtii hay-adaha sharciga muwaadin walba waxaa waajib ku ah inuu u hoggaansamo sharciga mana jirto cid ka sarraysa sharciga kana fogaa kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xadgudub qaanuuneed iyo mid iyo inuu ka dhasho fal dambiyeed sidaas darteed shacbiga waxaan ka codsanaynaa in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo fulinta sharciga iyaga oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay damaanad qaadayso xuquuqda muwaadin kasta uu siiyey dastuurka iyo shuruucda dalka muwaadinkan wuxuu helayaa baaris hufan waxaana loo horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh wuxuuna heli doonaa xukun cadaaladeed ugu dambayntii shacbiga soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa in ay kaalin ka qaataan amniga iyo nabadeynta kana fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni muwaadin kasta waxaa waajib ka saaran yahay inuu danta guud ee dalka ka horumariyo danihiisa gaarka ah waa mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa xeegalaliyaha guud ee qaranka si uu isna ugusoo dhaweeyey wasiirka wasaaradda amniga